magaalada hargeysa waxaa lagu qabtay shan qof oo ajnabi ah oo lagu eedeeyey inay lacaga been abuur ah ku sameynayeen gudaha somalilan raggan oo badankooda u dhashay dalka nigeria ayaa waxaa soo qabtay ciidamada ammaanka ee somalilan wariyaha v o e da qadar maxamed cakulle ayaa warbixintan hargeysa kasoo diray kooxdan ajanabiga ayaa waxaa la sheegay ay u dhasheen waddanka nigeria taliyaha guud ee laanta socdaalka somalilan sarreeye guuto maxamed cismaan caalin dayib in muddaba ay daba socdeen kooxdani waxaana uu taliyuhu ku eedeeyey kooxdan inay doonayeen inay sameeyaan lacaga fool jira ama been abuur ah iyada oo mishiinada iyo qalabkan ay siteenna la sheegay inuu ahaa mid ay doonayeen inay ku farsameeyaan lacagta been abuurka dad ajnabiya oo ciidamada ciidanka imigreshanku soo qabteen ciidamada boliiskuna gacan naga siiyeen iyo baanka somalilan nimankaas oo ah nimanka dabada ee xaggan gadaashayda ka muuqda oo tiradoodu lix tahay jinsiyadooduna aanu aqoonsannay shan ka mid ihi inay u dhasheen dalka nigeria ninna aanaan weli aqoonsan ise yahay nin af soomaali ku hadlaya marka hawshaas waa waraaqo loogu talagalay lacagta laga sameeyo maxaan ku dhaha chemicalskii kii lagu tirtirayey waraaqaha lagu tirtirayey chemicalskii kala duwanaaye lagu daraayey waxyaalihii waxa lagu calaamadsanayey oo tamaashiirtani ka mid tahay dawooyin maxaan ku dhaha herbalisa iyo qaar chemical dareero ah iyo qalab kale oo waxa caawinaya weeye waxa halkaa saarani kuwaasi waa baasaboordoodii ay siteen safaaradaha dibadda ayay ka soo qaateen fiisooyinka dariiqa xadka wajaale iyo hargeysa airportba way ka soo galeen soo gelitaankooda waa la soconnay laakiin dadka haddii habsocodkooda la garan waayo in fiiro gaara la saaray weeye taasun baanu saarnay maaratay fiiradii waxan baa ka soo baxay taliyaha laanta socdaalka somalilan ayaa carabka ku adkeeyey sida ay ciidamada booliska isaga kaashadeen in kooxdan lasoo qabto dadaal weynna waa la geliyey oo ciidanku ay ku dadaaleen ciidanka bariisku gacan bayna siiyeen meeshii aanu aqalkii aanu tegayno iyo xaafaddii aanu tegaynaba waa ka wada soconnay marka insha allah waxaan u aragnaa guul baan u aragnaa aynu ku difaacayno nabadgelyadeenna iyo hantideenna qaranka dhinaca kale guddoomiyihii hore ee baanka somalilan cali ibraahim bakhdaadi oo isaguna goobjoog ka ahaa goobtii lagu soo bandhigay shantan nin iyo qalabkan la sheegay inay siteen ayaa tilmaamay in kooxdani ay ahaayeen kuwo abaabulan oo doonayey in khalkhal ay geliyaan dhaqaalaha somalilan sida uu hadalka u dhigay halkan maanta joogna waxa weeyaan taliskii socdaalka ku soo bandhigayno koox dibadda inaga soo duushay oo doonaysa dhaqaalaha somaliland inay khalkhal geliso waa niman organized ah oo wuxuuda soo dhamaystay ilaa chemicalskii ilaa waraaqihii wax ka maqane ma jiraan lacagtay doonayenaaba daabacaana lacag badan bay ahayd oo laga qabto oo laga gaadhay laakiinse waxay imika daabaceen oo suuqa galay ma jirto iyagoo aan waxba taaban intaa waa lala socday oo halkay joogaan iyo halkay marayaan way la socdeen ciidamadu marka intaanay bilaabin ayaa laga gaadho saaka lagu kalahay waa markii ugu horraysay ee somalilan ay sheegto in dada janabiya loo qabtay sababo la xidhiidha inay doonayeen inay lacaga been abuur ah oo doolara ay ku sameeyaan gudaha somalilan qadar maxamed cakulle v o e hargeysa